debkan oo ku faafay inta badan banxaguuga oo ah dhul daaqsiimeed caan ka ah dhulka soomaaliyeed islamarkaana dhacaduleedka degmada gaashaamo ee gobolka jaraar ayaa lasoo sheegayaa inuu geystay khasaare aada u fara badan sida uu sheegay qof goobjooge ah oo la hadlay warbaahinta
waxaan soo barnweynin xaguba oo gaashaamo ayaan ku sugannahay waan kala dhexaysa shimbiraale iyo dhagxaado oo ka horanaya dhowr bilood ka hor uu ka ka qarxay dabkaa weyni mar labaad ayuu gubanayaa
waa markii labaad oo dhulkan uu deb ka kaco islamarkaana la arkayo isagoo gubanaya banka xaguuga waa dhul daaqsimeed dhanka kalena waa dhul dalxiiseed laga garanayo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya waxay warar ku tilmaamayaan in waagii hore uu ahaa dhulkayna kadibna uu nabadguur ku dhacay xilliyada isbedelay awgeed sidaasina ay dadka deegaanka ugu bixiyeen magaca banka xaguuga hadda waa dhul daaqsimeed waxaana waqhtiyada abaarta daaqa geela oo ah hantida soomaalida sida gaarka ah ugu dadaasho